wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland mudane cali aadan sokor ayaa socdaal kormeer ah xambaarsan howlo shaqo ku tagay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada qaamqaam xaaji weyne iyo deegaanka istanbuul socdaalka wasiirka ayaa ahaa qiimeyn iyo ukuuragal halka sida rasmiga ah looga hirgelinayo mashruuca horumarinta beeraha iyo wax soo saarka kaas oo ah barnaamij ballaaran oo wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ay ku xoojinayso wax soo saarka kheyraadka beeraha jubbaland waxaa ka faa'iidaysan doona mashruucaasi in ka badan shan boqol oo qoys oo beeraley ah kuwa oo ku kala nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo haddaba waa kan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland mudane cali aadan sokor oo la hadlay warbaahinta kana warbixiyo mashruucaasi iyo sida looga fulinayo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabnaa deegaankan hadduu ilaahay idmo inay ka fulaan mashaariic ay garwadeen ka tahay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland mashruucaas oo dhooryo nuuc iskugu jiro oona isla wadno hay-adaha g i z iyo iyo n r c ay naga taageerayaan fulintina n r c ay iska leedahay fanka ku baxayana wasaaradda beeraha iyo n r c iyo g i z ay iska taageerayaan ay iska kaashanayaan waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo halkaa maanta aan taagannahay in dadkiina soomaaliyeed aan muxuu ahaay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland ay go'aamisay in ay ka baxaan baryada ayna u gudbaan inay wax soo saartaan haddee haddii in aan dowladdii ay go'aansatay in dadka ay wax soo saartaan dadweynaha beeralayda ah ku nool deegaankan waxaa ayagana laga rabaa in ay ka faa'iidaystaan waayaho soomaalida waxaa la dhahaa biyo sacbadaada looga oombaxaa haddii aanan wax beeranin aanan muxuu ahay wax soo saaranin amnina kama shaqayn karno baahina kama bixi karno waayaho nin baahan amnina ma sugi karo muxuu ahay horumarna ma samayn karo marka waxaan rabnaa inaan dadkan dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan deegaankan dhulkaana idiin muuqda ee beeraha ee bannaan ee maanta aan waxba ku oolin waxaan rabnaa saddex bilood kadib in weji wejigaan aan ahayn uu yeesho si kastaba ha ahaatee socdaalka waxaa wasiirka ku helinayay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland saraakiil ka kala socday hay-adaha g i z iyo hay-adda n r c